bismillahi raxmaan raxiim walqubadkii dareere guud ahaan bulshadana ka mahadsiyin dhiibayo ku jeesadeen walqubadkaasiti sida un ku warhaytaanba mise dheegdanba mise dhaliyaa un ku fiiristeenba jidito cusub kale oo degmada gudaaja kumid degmada baydhabo qayb ku mide ini meel raayo bilaheer dhismoojo la bilaawo doono dadkii si qaldan oo meel raay misiyo la qaladiiba jidite haka galeenna fursadan waa laney iniyo niilaqaadadan waana ka mahadsanyiin ini jirteedii derbiyaalka iyo dhowr sina ku hordhisadeen bershooba lixdan mitir dhiirasho ay ilaa afar mitir koran dhisan ini dumyaano dib an dhisadaan waan jirtii ku darahangna niilaqaadadeegna iyadan ka mahadsanyiin bulshada qaybood ee kale ee degmada intii kale ku kooban iyo xaafado kalena weylanaa jidita aysansan anfacaayaan ummadda anfacaayaan meelaraay beledka biliciisa hanagaayaan waltarsho badan dadkii meelaraay armogasa wajahangna way codsadaanaha inay dhiibku nagadaan dhiibku nagadaan waana intii horta liinan koyna qoorba iyo isxilqaaman sida xaafadda salaamay oo kale isxilqaameen maana malanseena jidlaangahayday iyada jidfaylan fureen iyadan aan ka mahasiyin dadkii meelaraay xaafaddaas deganayay guud ahaan iyo gaar ahaanba weliba hogaansho galanta ka hayay guddoomi xaafadeedkii iyo guddigii la shaqeeyey yoona saas oo kale aan ka mahadayaana jidateediyo fureen tan lamaad waybu ahaa walqabadkii way kale ku mid ahaa nalarkii dansanaayo ee soolaradii ini dibliin suu biyi doono oo walaaga ciladka jaral cilad biyi doonayo oo fursadaasi tan hal dowladda u k oo noo caawiday meel raay gaari baabuurkii wiishka ahay oo hoolasayta laka fududaay fadilaka gobodo fadiina lahal wareegi oo dowladdaasaytan iyo caawiday insha allahu bilaahna barnaamijyadaasna dareeri doonaan guud ahaan gobolka intiskala roobabkii gub ka bilaawaday safaylan gobodahay insha allah gu-aaran ee barwaaqale ummadiisna meel raay ka munaafacdin in ilaahay ninka wal ilaahay ku tuugana dareema korna nimco kasta koyta nusqaasheela kooyas dad badan oo isku danyar eh oo meel raay hooyiga heje kulliidada oo roobabkaas dhibaateeyeen degmada dhatiya inay jiraan hatan weelanaha meel raay nimco kasta nusqaasheela kooyas hatan ilaahay meel raay barakadii sunosii iyo roobka barwaaqadiis gudaajaya ku muhiimsan hamiinko ilama oo dhaxan la bariyay marka alxamdulilah guud ahaan degmooyinka intii kale degmada diisooroo kale muddooyinka foodahan yahay way rajeynaya inay hoolo dib dayactir badan mise dib u dhis kale oo dhismooyin kale soo biyi doono degmada buuraha kaba wal gabagabaayay dhismadii maamulkii oo ka shaqeeya fadii degmada iyo hoolalkii bulshada ka shira fadii shirarshii qaaska ee bulshada leta guud ahaan ka qabsado fadii wal gabagabaayona wal dhimaystiriyay degmada berdaale saas oo kale yaana arrintii weli mal gudagalna laakiin sidanka dhaqsi badan in la seeda doono iyo rajeynayaana muddada hadhow in meel la raaya meel mashaariic lagu bilaabo doono degmadaas yaana saas oo kale marka degmooyinka guud ahaan qasadheere dhimanta hooliye dareema kortaan cariiriga badan jarada degmooyinka intiyo badan qasadheere tiitiya weli dhimanta yaana sida berdaale oo kale laakiin sida berdaale hataa aan qiyaas ahayn muddada dhow inay walku bilaabadaan iyo tiitiya walaa inay diban dhiido suurtagal ah waa meel barnaamijyadii aan diyaar garowna daraadiyo marka guud ahaan degmooyinkana saasa howladaas ugu shal dareeraan bulshadana meel kasta iyo rogdaweylanaha ku qeyb qaadada horumarkaas iyo deganaanshaha amniga guud ahaan haddii amniga la eroono ciidamada qalabka sida anoosha shal saarana waybuaha degmooyinka haan rogaan iyo haan gobolka meelaardi xaruudis rogaanba howlbadan ahaayaan iyada howlbadan ahaayaan shicibkana qeybti linku baahanaya inay garabka siyaan markasta binawta qeybtitiyo ininku jeysadaan oo garab siyaan iyo ku codsadaan mar walba barnaamijyadaasna xaalad iyo saasu okay walibaa ka dhawaa jiday dhinaga roobabkantii oo kugu badan qeybo ku tirsan gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka baay magaalada baydhooda fiiran dad badan oo barakacyaale degmooyinka kale kooyanya ka jiraan haatan roobabkiiyo saameynyo jeesad dadkaasaytii aan hurgaleen haddiisan hurgaleen may aan gobateen oo la taabado karo roobabkaasaytii bac iyo inay raashin mangyo deegaanba intaasaytii bismillahi raxmaan raxiim hurgalka bilowga roobka ilaa haata walka guda jiray gudoomiya ku-xigeenka gobolka khaasatan aabilsan arrimaha samafalka iyo kormeerka suubiyaay inii warbixinadaas iyo riboodada iyona dhimaystiragna insha allah si sidanka dhaqsi badan lagu sugahay guud ahaan marka roobabkaasaytii soo aadaday riboorshii qaybainka muhiimsanayay isneysiiba warbixintan ka horeyta inay dad badan roobabkaas saameeyeen hoyga kulidada daraadyo yahayti haatana meel la raayay riboortkaas madaha dhimaastirnoon walaal walaagii karaankan iyo wadaan ee diil la suubiyey hay-ad hay-ado ku mid ee samafalada hata roogan gobolka iyo hobilaar hooy maaba eraano laakiin ini raashinka ini meel la raay walku galla barakacyaalka haanka liidada rajeeyaan insha allah sidanka dhagsimo ilaa kun qoys marka dareema korto culeysyo badan oo noocaas isku jari karo laakiin haddana wayba jareeyay meel la raayay barnaamijyadaas riborsho iyo baahidiyo tilmaanshe dadka li xilsaaray badiha saaraan ku damba tallaabaqaadeena la suubaysan ka dhaqsi badan oo bilaa
okay intaasiti kusokow jidate horaanti arrihaati meelolakashabi qaar kumada nalalka dansanyin jidkana dheegaadii roobkoy tusaale dengaada sooga saraflag ilaa yoona afaradoodka inta may mara kura magaalada taasiti masianku qorshaysa maamulka ahaantii
guud ahaan suuga sarafka iyo meel raay afartoodka intan dhexayta jidadkii hataa la dayactiray ama fursaddan la dayactiray ama kumid ha kumid mahayna guud ahaan haddee shicibka meeluhoogan way fadaanahe new york iyo ku haadaan hoole la gobadahay hool oo meel raay maamul shilays yaalam eh hool bulshada dhan antaalu lankaas unu noomida way waajib ku saaranaha wasaqda iyo meel raay araadiyo meelo tuurayaan oo biyo reebase iniyo meelahu aan dhegna biyo degaan degsho ama jidhooliin halayn hoob jidholo ooda jida furudaayan mise wala halaayeen marka tanyaada aan hoob ilaahay qorshijiya guud ahaan meel alla meeli biyo fidhile mise qaabkaas ee inay la suubiyo hata dhinaga laarartay taarkiin sheegay buu madii hore haddee laarar la suri waana meel raay madii la suri cabaar shaqeeya ku damba ilaas iyo wala isku bedelaya jara cilad bixin aan baahanyahay cilad bixintaasna ilaa laku hela qalabkii lakagu suubii faday ni adkayntii hata alxamdulilah baabuur oo wiishe oo shaqaalagii walaas cilad biyo faday koraayaan oo kaseedayaan ilaa cilad meel arday tiirkaas dheer ha ku bedelayaan walaa ku halaa soo batriga iyo hoorna meel raay karboonada ata walaagas kulliye la fiiri doono marka si kastaba naga taho illa karboonadaasaydi iyo batrigaasna bedelshay iyo suubis iyo qalab walaa ilka bedela fadan yaalan marka insha allah howlgaas dhon galanta laga hayo okay su-aalantan markaasiti aan hel saaran wasaaradda gaadiidka balse guddoomiye ahaan iyo kin weydiiya gobolka waliba in muddo jiraan in bajaajyaalka magaalada baydhabo ku howlgalaayeen iyo cabashiin badan la kulamaayeen dhanagiona taraafikada ciidanka haatay oo baryaala kureegdaas maalinta kala duwan weerare ee dhibaatiya la kulmaan taasiti maamulkiin kan gobol ahaantii may ku gobateen mayna sian ku qorshaysan
nidaamka hobol ilaaliyo ammaanka way buu ahaa tirada bajaajka tira cayiman ma ah hiraab kasta lama iisad intii la hirdhowolaha ka darahaye tiradii sii kornaayta hobal ilaamagaha korta erig mooralaha ku tegay oo hamiin roobka gobada haagahan isqorqoraayaan marka iyo nidaamka inay ilaaliyaan kow muhiimigata nidaamka hoob ilaaliyo waayaan dhibsheelata way la faday madoon in qodobkan ka horeeyo iyo ilaaliyaan nidaamka maadaama tiradiyo badanta tiradaasna meel la raayahtana kusokow nidaamka oo jidita liig maro waa muhiim ah weyga ama baseeda lay baabuurka mada jidka maro lankasta afdhemeelikeedii dhinig midgeed ini ku mara laakiin hoob nagata imeeli anfado ku mare mise jidka dhata ku mare steerinkee dhata ka yaala nagata dhibsheelata marka bajaajayta weylanaha qaabka saytin hogaansama hoob wal culeysa dareemaan oo dhiniga nidaamka maamulka jianku kooyow waxa qanlayin in bandhigan in bandhigan dhibka la kahay masuuliyadka dareemaya muhiimada in aragna culeys in qeyb ku nagadan amaanka sugistis markasta cadowga haniskaana kaysiye macnaaje ma in aad hoob la ka roojiyo in la ka dhibaatayo ma aad lay dhib la koo ilaaliyahay lanka dhaxantaas ka dhigaas roobka surun biyo surun ka roojiyahay roojiska usway buu ajargoona imiinku dareero dhibaatooyinka hata ku hordhiyahay oo kale si inayn dhiinna dhibkana meel la rahay shicibka liin ku ilaaliy shicibkana kow ku atay lanka bajaajkooda shicibka kow ay la badbaadiyo marka inay liin hoggaansan hooba la roojihaye annagiyo waa ko hibla ahaa surun intu ku fiiri intu ku fiiri hooba la fiiri walba adan wadana jidkana tartiib ada weyga ku marta lanka haysada ma leh marka reer nidaamka in la ilaaliyo guud ahaan gaasdheena walaagi oo kubabadiyo ay hooba iyo dareemagna ha gudbiyaan maamulka degmada iyo gobolkan gudbiyaan waa bilaa eer okay ka dambeyntii mudane gadoomiye waliba markaasiti fiiraane dhanagoonay dinsoor qansax dheere buur rakab intaba bardaale iyo iyin sidee liniskii rukor bulshateeda maamul ahaantiina weydideena wey miskala jid oo isan inka talagalaasan siday lamada bulshadood guud ahaan bulshooyinka kanool degmooyinkaasiti wadaharyadan sameey lahaayeen
ilaa mahadsanta bulshada hagiha gaab horta xiriir leeyihiin markaasba nis dareeraan inkastoo wadooyinkai furanayay oo tooska ahaayay iyo amadii horba cariiri ka jiraan haddana roobabka sii cakiro doonaa yaasana laakiin bulshada marba mashal maaranaa hooba jidku hiramiina codyoma hirigna kuliyo telefoon hayso iskhirinyin unayna meel raaya markasta isku xirkaas suubiyaan markastoo seena degmooyinka kalena barnaamijyadaasayt iyo danooyin show bulshadaasayt ka saabsan walkula hadlahay marka bulshada iyo nafteeg iyo kunaga talafaday isku xirkaas iyo abaabulkaas iyo is-ogolaashahaas islahadalkaas iyo iska xirnaanta sayty wal iswarsadowka sayty waajib iyo saaran maamulkan intiis inuus ha ku dhilaala yoona inti ku sayti ha ku dhilaalaan guud ahaan amnigana ku qeyb qaadaan mar kastana way liinbahan yaha iniyoo aaminaan dowladda tiitiyo meewaalay dowladda iyo walaagi fadan warsado koraan walaagi meel raayiyo cilad qabaan lagu jaahil biyow langeeka mayha anig su-aalaas in warsata inka dherfawna male ewel wayba ogaanayhay maa maamul beeneedkii oo shabaabka hayay madii indaroogi iniyo maalin ina dawha korna maalin inay seedo korno walla su-aalo korno laakiin way raallo ku ernaha meelbelina deerin inani roojo wallanay warsada su-aalana warsada walaagi arday uniba karaankaani iyo levelkaani deersan unayna ku jaahil biina mase dhoorna meel raay muwaadinimadayo iyo degaanimadiyo ka dhoorno ka ilaalino xaquuqa walaay waajibnanin ku lahay unina unka jawaabna marka markasta ka kala soonadeen degmadi degmadii iyo degaansho iyo maamulsho iyo dadsho way leenahaa isin isku le dowladda lanqaas an lemale isin waajib sin ku ato lankast una noo mideen waajiban oo saaran in una wada ilaalin walaagi amni eh wala lahaanshahaas iyo deganaanshahaas iyo noo dhexeey kulligaana in ilaalsano waajibna wada saaran eh maamul shiliis ma waajib min eh ciidan lagu rasaarada ama booliis shiliis waajib ma ku eh in amaanka ilaaliyo marka guud ahaan isla ilaalineen walaalsan maadaama noo wada dhexeeyaan wada ilaalsaneen